waxaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb laga furay akademiyadda dhuusamareeb akademi taas ah oo lagu talagalay in lagu soo saaro ciyaaryaana dayar ah oo xirfad leh waxaana la guddoonsiiyey agab sportis oo ka yimid markaasi xiriirka kubadda cagta soomaaliya oo ugu horeeyo guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed mudane cali shiine iyo sidoo kale maxamed xuseen khalinli oo ka tirsan xiriirka kubadda cagta soomaaliya waxaana agabkan qaybintiisa kasoo qaybgelay agaasimaha arrimaha bulshada ee maamulka dowladda hoose dhuusamareeb mursal axmed diiri ugu horeyn dhalinyarada kubadda cagta ee dhuusamareeb ayaa ka mahad celiyay qalabkan sportis ee kaga yimid xiriirka kubadda cagta soomaaliya madaxweynahooda magacii waa cabdikariin axmed maxamed afka caasimada sportiska ku hadlaa maanta maalin farxadeed waaye maalin qurux badan waaye maanta akademiyada caasimada dhuusamareeb baa lagu dacfuraa quruxda maanta naga muuqatana waxaan soo gaarsiiyey akademiyada quruxda badan waxaan soo gaarsiiyey maxamed xuseen qalinle oo baahayahan qabnay dib marka uu arkay noo keenay nala soo xariiriyo sidaan quruxda badan nagu keenay mahad celinna waxaan u mahad celinaynaa kubadda cagta soomaaliya shiine iyo waxaan u mahad celinaynaa jawahar xaaji markii ka dambeeyey ee juhdi geliye oo ugu horreeya saaxiibkeen qurbijoogta sare ee ninka loo yaqaano saaxiibkeen jawhar oo ballan qaaday inuu sanad walba dhuusamareeb academy ku bixinaya qarash iyo agab aad qiimo badan waxaan leenahay saaxib waa mahadsan tahay dhalinyar sportskana waan kaaga mahadcelinaya anoo ku hadlaya afka sportska dhuusamareebna waxaan leeyahay aad baa u mahadsan tahay jawhar meeshii aad noo joogtana waa ognahay iyo meesha aad kaalinta noogaga jirtid sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed saaxiibkeen madaxweynaheenna horumaryaha sbortiska saruqaadaha sbortiska calishiino oo runtii mar walba u taagan qofkii allaale iyo qofkii jecel inuu sbortiska heer ka gaaro inuu garab ku siiyo ha joogo miyi magaalo tuulo caasimad intaba inuu garab ku siiyo dhallinyarada soomaaliyeedna hadday yaryihiin iyo haddeen wen yihiinba inuu haqabtiro ugu talagalay sbortiskooda madaxweyne adna waa kuu mahad celinaynaa agaasimaha arrimaha bulshada dowladda hoose dhuusamareeba mudane mursal axmed diri ayaa waxa uu arrinkan ku tilmaamay in ay suur weynayaan ka maamul ahaan islamarkaana ay gacan siinayaan cid walba u taagan in dhalinyarada kubadda cagta ay gacan qabtaan
horta marka koowaad inaan soo dhoweeyo furitaankan akademiyada dhuusamareeb oo aan runtii ku ammaanayno xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed inay na soo gaaraan oo akademiyadana ay furaan runtii aad loo sugaayey oo dhallinyarada soomaaliyeedna dhiirigelinna u ah runtii hididiilo weynna u ah in tababar ay helaan oo agab ay helaan intaba waxaan rabaa marka koowaad inaan u mahad celiyo furitaankaas marka xiga agabkii koowaad ee calishiina uuna soo gaarsiiyey madaxweynaha kubadda cagta soomaaliyeed waan aragnaa inkastoo uusan dhammaystirnayn waxaan rabnaa in lasoo dhammaystiro ayadana waa ka rabnaa xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed oo agab tayaysan oo waxawaaye markii koowaad waa idin soo gaarsiiseen lakiin waxaan rabnaa inaan soo dhammaystirna haddii lahaydna noona soo dhammaystirtaan annagana waxaan rabnaa inaan ka dhalin ahaan dhalinyarada maamulka caasimadda ugu horreeya guddoomiyaha iyo xafiiska arrimaha bulshada waxay diyaar u yihiin in dhallinyarada soomaaliyeed dhallinyarada dhusamareeb ay la tayeeyo oo waxawaaye kor loo qaado oo laga warqabo waana ka warqabi doonaa haddii lahaydma agabka noo keenteen waan xafiisi doonnaa waa markii ugu horreysay oo dhuusamareeb laga furo dhuusamareeb akademi oo ah akademiyadii ugu horreysay ee qaabilsan soo saarista xidiga daayarah